أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a dagaallo lagu jabiyey maleeshaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe iyo meydadka maleeshiya murtadiin ah oo caawa daasan goobihii lagu dagaalamay haddaba waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalada lagu jabiyey murtadiinta ee maanta ka dhacay duleedka xawaadley qodobada kale ee aad maqli doontaan waxaa ka mid a bajaajilayda ka howlgala gobolka banaadir oo maanta xirtay jidad iyo isgoysye muhiim ah oo ku yaal magaalada muqdisho kana cabanaya qiimaha shidaalka oo cirka isku sii shareeraya waxaad sidoo kale caawa dhegaysan doontaan qaybta labaad kelimaadka laga jeediyey xafladda gebagabada tartanka almaahiru bilqur'aan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiriyada dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka
الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo lagu jebiyey maleeshaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe dagaaladan ayaa allah fadligiis lagu dilay toban askari oo murtadiin ah kuwaas oo saddex ka mid ah ay meydadkooda cadowga uga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddoba kale xaaladda deegaanka xawaadley ayaa caawa degan waxaana ku sugan ciidanka mujaahidiinta iyadoona maleeshaadkii murtadiinta ay firxadeen وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhagaysanaysaan markanna magaalada muqdisho dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan bajaajileyda ka howlgala magaalada muqdisho ayaa maanta waxay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaaladaasi bajaajileyda ayaa isugu soo baxay isgoysyo muhiim ah oo ku yaal magaalada waxayna xirteen wadooyin ay ka mid tahay wadada maka al mukarama iyo isgoyska kilomitir for bajaajleyda ayaa ka cabanaya qiimaha shidaalka oo sare u kacay maalmihii u dambeeyey waa kuwan qaar ka mid ah bajaajleydii maanta xirtay waddooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho waxaan ka banaanbixaynaa shidaalka oo sare u kacay oo cidna aan waxba nooga qabanaynin marka dowladda haddii inay ganacsatada la jirto iyo inay micnaha annaga nala jirto aan ogaanaynaa shucuurteena saasaan u banaan ku soo baxnay wadammadii dariska ahaa waxaa lagu daray toban senti iyaga waa boodeen siddeetan iyo shan kor ugu boodeen hal mar marka ma ka yeelayno ma ka yeelayno mana ka yeeli doonno ilaa oo nalaga dhimaayo shidaalkana inta ma ka rabaan iyagaa la weydiinaa waxay ka dhigan tahay waxayna ay ka rabaan annaga ma nagu ciidaysanayaan kaa yeeli mayno mana ka yeeli doono aniga horta guddiga bajaajleyda ninkaana guddoomiyin hooya kaadkeedana way haystaan shidaaley sanad wixii la isticmaala waaya basiine godjiran waxaa la yidhi basiine waxaa waaya keed ma galo inta anaga ku noolaan karna inayna siiyaan noo khafiifiyaan aan doonaynaa ee shacabka ay u daneeyaan qofna raacaysana male mootada beecii horena lagu raacaa nus doolarkii hore lagu raacaa tobaatii shantii horaa lagu raacaa shidaalkana jeebkeena ka baxaa saddex saddex doolarna ku jirtay Wa- afar doolaraan shaqeeyey hal doolar maxay ii qabataa saddex doolar way dhammaatay afar doolaraan shaqeeyey annaga lugtaa wax ku raadinaa waa wareegnaa lugtana shidaalkii qaaliyo noqday walaahi saaxib aniga horta maanta shucuurtana aad ay u kacsan tahay een, dareenkeena lama soo koobi karo waxaa aad uga cawanaynaa saaxiibow oon uga cawana usbuucan inaan ka cawanayno wax kale maahan shidaalkay ahayd een, waddamada deriska shidaalkooda waa ognahay heer kale maraa min todoba sintikan ugu badan toban sinti oo ku daray in annaga hal doolar shidaalna lagu daro adeertaa yeeli mayno inaad shidaalku nagu qaalisaysaan een, xaq maan namana qabato cabashadayna maanta anagoo sooman shucuurkeena dhan naami waxa uu sugayna waxay tahay cabashadayna dhiibanayna ganacsataley wayna soo tashatay dowladda dee wax ka qaban lehed mar hore wax ka qaban lehed waddamanka kale isku mid maahan wax yar oo sintiyaala lagu daray laakiin bacashan dhebel laba dhebel kasii dhebel waa weli hal dood toddobaatan shan sideed waxaas annagana ma yeelayno mana yeelan doono mana doonayna ku dhahay aniga waxaa leeyahay ilaa shidaalka dhibic ciid laga dhigo ama dhibic saba laga dhigo ma istaagayno mana joojiyno banaamaha oona soconaa shan iyo toban dooraa ijaar ku wadnaa shan iyo toban haddaan ijaar ku wadna shan iyo toban doorna aan shidaal ku bixno oo ninkii geeriskana hal doorar naga qaato mana qabataa ganacsatada haddaan annaga mootaalinahan waa noo tashteen waa dhiig miiratayaal masaakiin haddaanan waa naga faa'idaysaan shidaal waa islaaw keedkeen waa kana dikadu yaallaa ilaa hadda waxa istimcaalayna uma jeedo nimankaa ganacsatada haddee dowladda naga qaban weydo annaga ayaa iska qaban intii ay dibadbaxyadu socdeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta waxa ay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid ah bajaajleyda dibadbaxa ka dhigayey magaalada muqdisho waxaana xarigaasi cambaareeyey qaar ka mid ah siyaasiyiinta riddada waxaana ka mid ah cabdiraxmaan cabdishakuur oo si adag u cambaareeyey xariga loogula kacay dibadbaxayaasha bajaajleyda ee maanta isku soo baxa ka sameeyey magaalada muqdisho
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والضلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan intiinii xalayna la socotay waxaan baahinay qaybta koowaad xaflad heer sare ah oo lagu soo gebagabeynayay musaabaqadii almaahiru bilqur'aan ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri waxaana munaasabadda ka hadlay culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad waxaa sidoo kale munaasabadda lagu abaalmariyey dadka galay kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad dadka munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ah sheekh mukhtaar abuumuslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ibnuqayim kitaabkiisa zaadilmacaadka wuxuu leeyahay isagoo inoo sheegaya waa kuma amayay yihiin ahlulqur'aan ayaa sheekha wuxuu yidhi ahlulqur'aanka waa kuwa qur'aanka bartay oo haddana qur'aanka aayadaha ku dhex jira ku camal fala qur'aanku yayba kof kor ka xifdisnaanine qalbiga korba shalalagaysan ka siinine mar hadday barteen ay ku camalfalayaan hum ahlulqur'aani weeyaan buu yidhi markaasuu tacliiq ku daray oo aada u culus qofka qur'aanka kor ka xifdisan oo aan fahamsanayn qur'aanka macnihiisa oo aan ku camalfalaynin qur'aanka wuxuu ka reebaya iyo wuxuu farayaba aan kala ogayn falaysa min ahlihi weeyaan buu yidhi markaasu wuxuu ku daray wain aqaama xuruufahu iqaamata sahmi qur'aanka xuruufihiisa haba u toosiye eh sida fallaaraha loo toosiyo qur'aanka yuuba qaldine qofkaas hadduuna baranayn oo xalaal iyo xaaraan uuna ka reebaynin xalaasha farayn xaaraanta ka reebayn oo uuna camalfal la imanaynin qofkaas ahlu qur'aan ma aha ayuu yidhi walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqaala arasuulu yaa rabbi ina qawmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuuraa nebi maxamed oo shakwoonaya oo allah u sheeganaya wuxuu leeyahay ilaahayow qowmkaygii waxay ka yeesheen qur'aanka mid laga hijrooday aayaddaa culimmadu way isdultaageen waa dhinacyadee dhinacyadu qofka la odhan karo qur'aankuu uga hijrooday bal ibnulqayim aljawsiyati mar labaad aan dhegaysanno kitaabkiisa alfawaa'id la yidhaahdo wuxuu yidhi anwaacu hajri alqur'aani qur'aanka qaababka looga hijrooda noocyadiisu axaduhaa waa in qur'aanka dhegaysiga laga hijroodo dhegaysigiisa laga hijroodo in la rumeeyo laga hijroodo dhegta in loo raariciyo laga hijroodo wathaani midda labaad wuxuu yidhi hajru lcamali bihi waalwuquuf cinda xalaalihi wa xaraamihi waa inuu qofka qur'aanka inuu ku camalfalo ka hijroodo ka tago oo xalaashiisii xaaraantiisiba uuna isdultaagin wa in qara'ahu wa aamana bihi haba rumeeyo ama haba ha akhriye waathaaliu wuxuu yidhi hajru taxkiimihi waataxaakumi ilayhi qur'aanka inuusan u xugun tegaynin wixii la soo gudboonaadaba qaanuun wadci iyo xeer iyo abkaab maxaan ka soo gaarnay iyo constitution iyo halkaasuu aadayaa qur'aankii ku xuguntami maayo waa qof qofku qur-aanka ka hijrooday wey qofkaas waraabicu wuxuu yidhi qofka inuu ka hijroodo qur'aanka in uu akriyo ilaan marka la akhriyaa lagu tadaburayaay inuu akhriyo ama markuu akhrinayo ku tadaburi maayo dhuuxi maayo oo fahmi maayo micnihiisu u dhadhami maayo siduu allah u soo dejiyey u fahmi maayo waalkhaamisu midda shanaad oo qur-aanka looga hijroonayo wuxuu yidhi cudurrada dhammaan baa layskaga daweeyaa qur-aanka qofka qur'aanka dawo ka dooni waayey oo caafimaad ka raadin waayey isku daweyn waayey qur'aanka kaa waa uu ka hijrooday
abwaan cabdiwaaxid gamaadiid ayaa gabay dhiiragelin ah ka jeediyey xafladda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ikhwaani wa axbaabi midiwayga dardaara midina wayga gabayga midiwayga dardaaranoo diinta ilaahay waa la baran karaa meel sarena waad ka gaadhi kartaa laakiin in la dhaqangeliya iyo in lagu dhaqmaa adag soomaali bay noo dhaqanka aad baa u fahmaysaane geela waxaa loogu heesi jiray halay heliddaa habeen looleh yaa ku hayn kara geelo waa lagu heli karaaye yaa ku hayn kara geela waa laysku dilaayona rageedunbaa hayn kara soo ma halay heliddaa habeen looleh yaa ku hayn kara qur-aanow lagu baraye yaa kuu jihaadaya yaa nin raga ah yaa meel ka soo bixi kara yaa xaniinya leh mar kale ninkii geela u heesayey wuxuu yidhi haddaan dirirtaa ragga daba maro maalinta laguu dagaalamayo allow lay dilo oo aan laydayn buu yidhi nin geel geel buu maxay lixajecliisu halkaa ka joogtaa famaa baaluk diintii ilaahay mar kale maxaa la yidhi ninna dhuunu kuu dhex jooga ninna dhaqashuu kuugu dhabarjabay haddaad ku fikirayso keliya madariisad furoo xogay ha kaa soo galo maad helin sirta sirta maad helin walle waad la kuftay shaygii miisaanka lahaa ee laguu dhiibiyo wixii ugu cuslaa waad la kuftay ilaa ay islaam baa la doonayaa kitaabkaa lagu baray inaad kaga shaqaysiiso iyo dunidoo dhan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa xiniiyihii kitaabkaa lagu wadi lahaa inuu ina geliyo uu iimaankiisiina ina siiyo qur-aanka iyo warkiisa waa laynoo dhammeeyey iyo fadligiisa iyo dheeraadkuu leeye culimmada micigalooshaabaa inooga warrantay anugu gabay baan idiin marin doonaa gaalada laaya ah doc walba toorrida ka geliya gabay la yidhaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa nin buruud leh buruudku waa haybadda iyo biliga mujaahidkunbaa dee bili leh ninka kale sigaarkaa lagu bakhtiinayaa dee waad fahamta gaaladaa sigaarka ku bakhtiinaysa waxaanan ku dhaadanayaa ilaa nebi maxamed calayhi salaam raggii soo soo taxnaa ilaa dura ilaa hadda raggaa jihaadaya weeye buruud baxdawiyo baroor farasoo badalilo gaatay poladu ciyoonkaga dhaca barad ka fulaaye buxuur gabay holladay waa inuu bohoradeeyaaye muslinka birtiyo dalaba laga bariyaaye ballacad markaad ula tagteed cadaw u banayso bahda iyo goljeelicdaa sidii bahal la egtaaye babta jeenigiyo lexad iyo buddada israacay bartayistana qaafaa qabtiyo gololadan banay baxnanka gunaad lidaysaa loo birjabiyaaye maah maadu hadalkay bisha waanad bogataaye laba been isugu dharato baadilku heshiisay xaqu maalintuu soo baxay kala boqolaane mar hadday baqeen gaaladii baarqabkuna saaray murtadiintii waa baylah iyo hilib bannaanyaale gelkiisii kitaab laga baxsho baradii loo diiday inuu baaliyoobiya dhasiya howla la badaye anigoon bidood ka waxshe kala bakaylaynin xoolaha ninkii baafiya wuu ku soo bixiye baadida dadka yaab leh oo kadka howl badane lafta balow tidhaateedii baa laysku begaye buuflaame celiya la yidhi bawdka ka fogeye orgigii riyaa baadida bahala howloogay markay dhowrtu soo badatay buu baqay habeenkii bahnantuu garow sheegtay iyo hadalkii beenowye nin makhluuq wax bidaytiisu waa bayla habidkii inaad boqorka weyn kaashataa buurku noqotaaye runta nacasku uma baahna iyo biiggu weligee iyadoon bidhaa caydigiyo buqol milaalaynin badha waxay ismoodaa inay geelu badisaaye reg diintoodii baystayna iyo bowlad laga siistay hadaluma bannaan iyo afay ragugu banaan saddexdii ku lumay boorta waa bixisadoodii buushaama geelgeeltan iyo bidhiqa tahay gaaliya basaaskeeda waan wada biraynaaye nin buruudle duulkiisa waa lagaga baydhaye boqolaal awowo goba baalka noo sidaye birmadkii iyo jihaadkii iyo dilkay noogu badisaaye booxaaligaa lagu lumiya faanka beenta ahee baroor buu ismooda farda baqal la daqaaye sidii bani qurayda rag badan looga baqayaae waxba ararta badin maya iyo baanisaha guude baddu waxay istaagtaa markay xiinka bogataye qayood buu bilaabaa cirkii hega bururaye faras wuu ka booda ninkii baciye rogaye warka burunjidiisii haddaan soo bandhigayaaye neefkii bushiile geela waa laga badbaadshaye bilaa waa la mariyaa hadduu bimasi yahaye ninka cadowgu kugu beeray baa kaa kasii ba'ane baarlamaan basaasi oo askari boolisi yahaayeen waa inaan dhammaan beegsanno wada biraynaa inagoon bar naxariisa iyo biid yarna u haynin inagoo bartaa laabta iyo baadilka u turay waa inaan ablay ula baxno lagu bilaaba boqol boqol markii loo qabtee gowrac lagu boobo waa inay boror iyo haya ay wada bilaabaan naftu waa balaaye markay badata khiiqdoodu waa inaan caraad bogashal iyo bagal la yeedhnaa waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaan halkan mahad aan la soo koobi karin oo bilow iyo dhammaad laheyn u mahad celinaynaa allaha weyne waaxidkeenna abuurtay ee nagu soo kulmiyey makaankan quruxda badan ee bugcadaha ilaahay midku ugu jecel yahay ah laguna hayo in lagu weyneeyo ee kitaabka qur-aanka ahaa ee maanta kow iyo tobankii walaaye ay ku tartamayaan ilaahay kalaamkiisii weynayntiisii qur-aanka kariimka waxaan u hambalyaynaynaa soona dhowaynaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin oo ku bixisay juhdi dhabar adeeg in ilaahay kitaabkiisa kor u qaado taxfiidiso in dadkii xambaarsanaana la weyneeyo maanta waxaan soo dhowaynaynaa inuu hambalyaynaynaa waaligeenna gobolka jubbada dhexe ee martida loo yahay sheekh cali darwiish oo martiqaadkan quruxda badan iyo soo dhowayntan in lagu weyneeyo gobolkoodii iyo degmadoodii qur-aanka ilaahay ayagana waan soo dhowaynaynaa waxaan leenahay xaafidulqur'aanada dee ilaahay dadku ugu jeclaabaa tihiin waana isoo dhowayna waa idiin hambalyaanaynaa dadka ku sugan xalfadan quruxda badan ee la socday in qur-aanka ilaahay lagu tartamo bilowgiisii maantana alla uu waafajiyey gebagabayntiisii adinkuna waxaa leenahay ajir badan allah idinka siiyo haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka waan soo dhowaynaynaa farxad bayna noo tahay waxaan nahay waalidiintiinnii waannu ku faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa waxaan leenahay waalidiinta kale ee dhammaan ciyaalkooda ku tarbiyeynaya qur-aanka kariimka ah in maadeerayaalow ilaahay kitaabkiisa koruqaayadiisa way noo muuqataa madarasooyinka way badan yihiin in ciyaalka qur-aanka laga saxo tartanadana la badiyo markaa waxaa noo soo baxayo dad ilaahay kitaabkiisa xambaarsan jahligii baa meesha ka baxaya halkaa waxaa ka soo baxaya dad wada culummo ah waan soo dhowaynaynaa waannu ku faraxsannahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdu lilaah allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah na soo gaarsiiyey kitaabkii ilaahay iyo sunnadii rasuulka inaan ku dhaqanno allahaasaan wax badan u mahad celinaynaa bacda xamdi illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa wilaayatu jubbal wusda alislaamiya maanta waxaan ka soo qayb galnay xaflad ikhtitaamkeeda musaabaqatulmaahir bilqur'aan bayna xufaadi kitaabillaah min jamiici alwilaayaat alislaamiya fi suumaal ee muusimkeeda shanaad ayaan maanta gebagabadii ayaan ka soo qayb galnay musaabaqada heerkeedu aad uu u sarreeyo loo soo agaasimay la qurxiyey waxaan kaloon u mahad celinaynaa insha allahu tacaala maktabu dacwatu ila allah lixarakati shabaab almujaahidiin waxaan kaloon u mahad celinaynaa jumciyatu qur'aan alkariim waxyaakum allah wabayaakum wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isagana ka hadlay tartanka iyo sida ay u martigelisay wilaayadiisa alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf almursaliin nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu يقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله يا مهد سبحانه وتعالى عليه إنه كل ميين beydkan min buyuuti illaahi ka mid ah allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu soo waafajiyey arrintan khayrka ah ee kitaabka ilaahay lagu weyneynayo subxaanahu wa tacaalaa allihii nasiibkii inoogu daray yaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa walaalaha qiyaadada camalka ee camalkan hogaankii inoogu ah ee u istaagay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala sidii loo ilaalin lahaa oo shayaadiin alinsi waljinni looga ilaalin lahaa haddana u istaagay kitaabka ilaahay sidii loo hergelin lahaa oo loogu dhaqmi lahaa dhanka kalena u istaagay kitaabka ilaahay sidii loo baro lahaa oo kor loogu qaadi lahaa waxaan leenahay qiyaadadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo xifdiyo allah ha inoo ilaaliyo kadibna waxaan u mahad celinayaa walaalaha maktabu dacwa ila allaahi jazaahum allahu khayran oo iyagu howshaa weyn u istaagay diyaarinta tartanka qur-aanka ee ramadaaniga musaabaqadan almaahiru bilqur'aan bayna xufaadi kitaabillaahi min jamiici alwilaayaati alislaamiya fi soomaal ka socda iyagoo aan ognahay isla bisha ramadaan gudaheeda inay qabteen mid talamid ahoo loo qabtay ardadii dugsiyada qur-aanka dhiganaya ee da-da yarka oo hore u soo dhammaatay haddana waa waa dadkii waaweynaa waa markii labaad ee musaabaqada qur-aanka la qabtay isla bisha ramadaan gudaheeda heer xarakaan jazaahum allahu khayran wa khaasatan waxaa mahad gaar u celinayaa walaalaha jamciyat alqur'aani alkariim oo iyagu u istaagay cinaayada iyo ilaalinta kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala dadaal fara badanna ku bixiyey wilaayaadka islaamiga dhexdiisa in laga helo dad kitaabka ilaahay xifdisan xifdi iyo idqaan iyo si fiican u sugay dadaalkaas ay bixiyeen walaalaha jamciyadda ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka ajirsiiya camalkoodana mid daa'im oo joogto allah inooga dhiga waxaan si gaara iyagana ugu mahad celinaha walaalaha culammada ee lajnadii taxkiimkahay ee imtixaanka maalmahan socda qaadayay ee iyaguna sabarka iyo dhabar adeega badan muujiyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran sidoo kale walaalaha tartan ka qayb galay ee iyaguna wilaayaadka islaamiga guud ahaan ka socday dhammaantoodba waxaan leenahay ilaahay ha idinka ajirsiiyo wakhtigiina qaaliga iyo safarada dhaadheer ay u soo gasheen intaa ka bacdi walaalayaal maanta oo ay taariikhdu labaatanka bisha ramadaan tahay maalin isniina yaa waxaa ku soo beegmay khitaamkii xafladdan ilaahay yaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala ina soo gaarsiiyey waa arrin khayr ah oo aada u wanaagsan in kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala loo istaago barashadiisa iyo in lagu tartamo ku dhaqankiisa in lagu tartamo xukunkiisa iyo difaaciisana loo istaago waa arrin aada u khayr oo wanaagsan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay ugu manaystay raggan walaalahayn ee culummada ee macallimiinta ee hadda tartankan ka qayb galay bishaaro waxaa ugu filan xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu waxaa idinkugu khayr badan midka ilaahay kitaabkiisa barta qur-aanka barta haddana dadka bara waa walaalo u taagan kitaabka ilaahay horay u barteen haddana inay dadka baraan u taagan khayriyada ayaan insha allahu tacaala u rajaynaynaa adduun iyo aakhiraba ilaahi subxaana wa tacaala inuu ku siiyo waxaad ogaanaysaan cid walba oo u istaagta ilaahay kitaabkiisa inay barato ku dhaqanto oo difaacdo ilaahay subxaana wa tacaala wuu cisaynayaa wuuna sharfayaa adduun iyo aakhirada darajo aada u sarraysa iyo ku gaaraya dadkaasu noocay doonaanba ha noqdeen oo dad madow iyo dad caddaan ah carab iyo cajab waxay doonaanba ha noqdeen ilaahay wuxuu ku xisaynayaa qoom kitaabkan qaatoo ku dhaqmay sida nabigu calayhi salatu salaam inoo sheegay in allaha yarfacu bi hada alkitaabi aqwaaman wa yadacu bihi aakhariin markaan ilaahay kitaabkiisa qaadanay oon barannay oon difaacnay oo naf iyo maalba u hornay ilahay soo naguma cisayn ilaahayaana ciseeye marka waa midda nebigu uu sheegay cid kastoo kitaabkan qaadata oo ku dhaqanta ilaahi subxaana wa tacaala adduun iyo aakhiraba sharafkaasuu gaarsiiyaa waxaa sharaf gooni ah walaalaha kitaabka ilaahay akhrintiisa ku dadaalay ee bartay xadiiskaa meesha inoogu qoran almaahiru bilqur'aani maca safarati kiraami lbarar sharaf weyn yaa intaas yaa idinkugu filan qur-aanka akhrintiisuna waad garanaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaabi illaahi falahu bihi xasana waalxasanatu bicashri amhaaliha yuu لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبي وحينو شيغي كتابك إلهي عندي أخرسا xaraf kastaoo ka mid ah toban xasan inuu ku helay ninkii jus akhriya ka warrama marka iyadoo bir ramadaan lagu jira ajirkiisa ilaahay ayaa garanaya subxaana wa tacaala ahlu qur-aanka aad ayaa loo ammaanay ilaahay agtiina miisaan iyo sharaf fooy way ku leeyihin ina lilaahi ahliina min annaasi qaaluu yaa rasuula allahi man hum qaala hum ahlu lqur'aani ahlullahi wa khaasatu ilaahay wuxuu leeyahay ehel oo ummadda dhexdeed ka dhex doortay waa ayaa la yihi rasuulka allow kuwaas waayo nabigu wuxuu ku jawaabay waa dadka ahlu qur-aanka waa ehelka rabbiyo khaaska ee gaarka u ah waa sharaf iyo qiimo aada u weyn cidda ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa u baray xifdiyey ku dhaqmay ehlullaahi noqda adduun iyo aakhiraba insha allahu tacaala liibaan iyo khayr ayaa loo rajaynaya ilaahay dadka ha inagu daro subxaana wa tacaala waxaan walaalaha u dardaarmayaa jasaahum allahu khayran ilaahay qur-aankiisa bartay tartankaana ka soo qaybgalay sida kitaabka ilaahay lafdigiisa ay u xifdiyeen oo u barteen inay cilmi ahaan u xambaaraan oo ay u bartaan kuna dhaqmaan ayaan u dardaarmaya insha allahu tacaala qur-aanku barasho oo keliya waxba kuma taro wuxuu wax ku taro waa in la barto oo lagu dhaqmo marka lagu dhaqmaa dadku adduun iyo aakhira way ku badbaadayaan waxa loo soo dejiyey ee ilaahay koonkan uu keenay waxay ahayd qur-aanka in lagu dhaqmayo haddii dhaqanka macalinka laga helo wuxuu noqonayaa macallin adduun iyo aakhira badbaado haddii macallin qur-aan uu yahay xaafidulqur-aana haddana ilaahay kitaabkiisii iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam aysan ka muuqanin yacni khasaare adduunye iyo mid aakhira ayay noqonaysaa si marka midaas aan uga badbaadno kitaabka ilaahay ku dhaqma oo ku dadaala waxaad kaloo ku dadaashaan kitaabka ilaahay aad barateen inaad ummadda inteeda kala gaarsiisaan ummaddu maanta way baahan tahay waxay u baahan tahay dacwadii nabiga calayhi salaatu wasalaam cilmigaa sharciga ay rabaan dadka in loogu yeero aakhiradooda la badbaadiyo waxa ugu horeeya dadka lagu badbaadinayana waa kitaabka rabbi subxaana wa tacaala kitaabka rabbiyaan rabnaa macallimiintu inay hormuud inoogu noqdaan oo ay dadka ugu yeeraan oo baraan insha allahu tacaala waxaa kaloo laga rabaa macallimiinta inay noqdaan dadka kitaabka ilaahay difaaci laha subxaana wa tacaala kitaabkaanu barasho iyo barid nalaguma daynayo cadow buu leeyahay haddii la arko ummad kitaabka ilaahay baranaysa haddana ku dhaqmaysa lama daynayo duulaan yaanu lagu soo qaadayaa duulaanka marka wuxuu u baahan yahay rag marada dhexda ku xirto oo ka hortaga oo la dagaalama oo diinka ilaahay difaaca sida maantaba aan nahay oo kale alxamdulilah maanta waad argtaan wilaayaadka islaamiga kitaabka ilaahay waa la baranayaa waa lagu dhaqmayaa maxkamadihii ayaa noo furan oo shareecada ilahay ayaa lagu kala xukuntamayaa maamullo islaamiya inoo dhisan xagga kaleetana ciidan thuquurta ku jira oo kumanaan iyo kumanaana yaa u jilba xiran kitaabka ilaahay sidii loo hirgeli lahaa loona difaaci lahaa allaahu akbar oo habeenii maalin u taagan inay dhiigooda iyo naftooda iyo lafahooda iyo dhuuxoodaba ay u bixiyaan si diinka ilaahay loo difaaci laha taa marka waxay keentay qaarkeen markay ilaahay difaaciisa u istaagaan diinkiisa qaarna xukunka ay u istaagaan qaarna baridda ay u istaagaan wuxuu inay noqdaan wax iskaaba oo isku filan oo ismeel mariya dowlad dham oo islaama meesha ay ka soo baxdaan taa iyada marka insha allahu tacaala macallimiinta waxaa la rabaa in sida saaxada cilmiga iyo barashada looga arkay saaxada fakriga iyo jihaadkan in looga arkay maadaama ahlu qur-aanka ay yihiin dadka kitaabka ilaahay xambaarsanaa yihiin dagaalladu markay kharaaraadaan oo xaaladdu adkaato oo rabbi markay iska hor yimaadaan laisku bislaado ninka lagu gabanaya ahlu qur-aanku ahaan jira soo si ammaan biisa xaamilu lqur'aani maxay ku baxday waxaa la rabaa macallimiinta qur-aanka ninka lagu gabanaya dhabarkiisa lagu dagaalamayo intaa ka bacdi musaabaqada waa musaabaqo khayr iyo wanaag oo kitaabka ilaahay lagu weynaynayo ilaahayna waa nooga mahad celinaynaa walaalihii ka qayb galana jazahum allahu khayran waxaan leenahay ninkii kaalin galay iyo kaan kaalin gelinba dhammaantiinba waxaad u tartanteen kitaabka ilahay si aad kor ugu qaadi lahaydeen waxaad u tartamayseen waxay ahayd in kitaabka ilaahay kor loo qaado aada muujiso kitaabka ilaahay inaad xifdisan tahay oo ummadda uu ilaahay kitaabkiisa ku ilaalinaya inaad ka mid tahay inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun xifdiga ilaahay uu kitaabkiisa ilaali waxaa ka mid ah suduurta mataqaana laabaha dadka muminiinta ku ilaaliya dadka inuu ilaahay kugu daro waa guul weyn iyo nasiib weyn oo ilaahay ku siiyey marka insha allahu tacaala walaalkii kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad raggii galay iyo raggii kale mataqaana iyaguna soo mushaarakeeyo kaalmaha soo dhoweeyey dhammaantiinba waad wada guulaysateen jazakum allahu khayr ilahay ajirkiin ha badiyo waxaan ku jirnaa tobankii dambe iyo bisha ramadaan ayaamihii khayrka badnaa oo habeenkii leylatulqadarna ay ku jirto tobankaa dambe insha allahu tacala aan ka faa'iidaysano oo dembi dhaaf aan oga faa'iidsana ilaahay aan cafis weydiisano oo jihaadka aan uga faa'iidaysano oo ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa inaan difaacno aan uga faa'iidaysano oo aan uga faa'iidaysano biidni illaahi tabaaraka wa tacaala khayr kasta oo ilaahay uu jecel yahay aan uga faa'iidaysano tobankaa maalmood habeenkaa laylatulqadarkan ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu ina waafajiyo oo dadka ka faa'iidaysto oo ka qanimaysa allah inugu daro waxaan rabaa insha allahu tacaala ayaamo waxaan ku jirnaa dadkeennu abaare iyo kulayl iyo gaajo iyo haraad fara badan ay jiraan dadkeenna baadiyaha ku nool xilli aad u kulul ay ku jiraan anigu hadda maalmahan dhowr maalmood waxaan ku maqnaa magaalada waan ka baxsanayo dhulkaa baadiyaha jira xaqiiqatan iyadoo haddana ilaahi subxaana wa tacaala daruur ina siiyey alxamdu lilaah oo dadku ay ee qalbigu u yara qaboobo ee roob iyo raxmad iyo daruur fiican la dareemay haddana dadkii weli haraadkii wuu jiraayo way ooman yihiin oo booyadihiya biyaha dhaaminayo raashiinkiyaa weli la bixinayaa ilaahay subxaana wa tacaala abaarta naga dulqaada ilaahu abaarta naga dulqaada ilaahu roob nasiib ilaahu raxmaddaada nasiib ilaahu kulayl iyo mataqaanaa gaajo iyo oon iyo dalkeenna iyo dadkeenna haysta ilaahu rabbiyo naga dulqaad adaan kuu gacmo horsanayna adag gacantaada waasixta yaa raxmaanu yaa raxiim ilaahu noo naxariiso ilaahu raxmaddaada aad noo bilowdin sukay raaci addoommadaadaan nahay markay addoommadu quustaan yaa raxmadda siisaa ilaahu raxmaddaada nasiib ilaahu mid caajila oo aan dib dhicin ilaahu noo soo dedejiyo nasiib roob aan dhibaato iyo aafo iyo dabayle iyo fatahaad midna aan wadan ilaahu rabbiyo raxmaan nasiib cadowga ilaahu dalkeena inooga saar ilaahay tamkiinkan maanta aan haysan allah inoo dhammaystira wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum ugu dambayn tartankii sanadkan almaahiru bilqur'aan waxaa ka soo qayb galay ku dhowaad soddon ruux oo dad waaweyn ah kana kala socday wilaayaadka islaamiga haddii aan eegno qaabka kaalmaha loo kala galay kaalinta koowaad ee sanadkan musaabaqada almaahiru bilqur'aan waxaa galay cabdiraxmaan isxaaq maxamed kana socday wilaayada islaamiga ah ee banaadir waxaana lagu abaalmariyey kitaabka qur-aanka kariimka shahaadada kasoo qaybgalka musaabaqada almaahiru bilqur'aan iyo lacag dhan saddex kun oo doolar kaalinta labaad waxaa galay cali mucalim xasan nuur oo ka socday wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaana la siiyey kitaabka qur-aanka kariimka shahaado ku saabsan kasoo qaybgalka musaabaqada almaahiru bilqur'aan iyo lacag dhan laba kun oo doolar kaalinta saddexaad waxaa galay sacad cabdulaahi moxamed oo ka socday wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana la siiyey kitaabka qur-aanka kariimka ah shahaadada musaabaqada almaahiru bilqur'aan iyo lacag dhan kun doolar waxaa sidoo kale shahaado sharaf la siiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maadaama ay wilaayadiisu martigelisay tartanka almaahiru bilqur'aan ee wilaayaadka islaamiga ah sidaas ayuuna kusoo dhammaaday tartankii almaahiru bilqur'aan ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobada hijiriyada شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وطهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا خالدا guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى